walahi waa arrin macnaha masiibo ah waxay wax ku dhaceen manaha habeennimadii baa guriga dab qabsaday dabka oo ka bilowday macnaha sawnada meesha kuloleysada meesha la isku kululeeyo halkaas ayuu ka bilowdaa la yiri sida maqalkaygu ah kadibna macnaha qiiqii baa diray reerka macnaha waa tahay qiiqii dabka kasoo baxay ayay u dhinteen markaas ayay u dhinteen macnaha allah allah unaxariiste hooyada iyo afarta caruur ahi aamin
waa tahay afarta caruur ah qoojow da-doodu maxay kala ahayd wallahi sideed jir baa ugu weyn laba jirna ugu yaraa
waa hagaag ma gabdho iyo wiilal ayay isugu jireen
laba gabdhood iyo laba wiil bay ahayn
waa tahay markaa iminka dee kolley baaritaan ayaa socda xaggee ayay wax marayaan
wallahi baaritaan macnaha oo waxaa socda keliya mataqaanaa waxaan siday u dhaceen iyo waxa sababay macnaha in guriga dab uu qabsado baaritaan baa socda lakin baaritaan wax dembi oo meesha ka jira dambi ka dhacay meesha ma jira leeyihiin oo booliiska saas buu yani markii ugu dambeysay warbaahinta ku sheegay waa hagaag gurigu ma meel keli ah ayuu ku yaalay mise guryo kale ayaa ku qabsanaa haddii maya guriga waa falaad waa guryo kale ku qabsan guriga guriga ugu hooseeya buu ahaa markaa dabkii ma gaadhay guryaha kale
maya rarihi kale dabka maba gaarinba may maba gaarin waa tahay jaaliyadda soomaalida ee degan magaalada fanta ma ballaadhan tahay
wallahi aad bay u ballaaran yihin waa jaaliyad aad u baaxad weyn waay inta helsinki degan oo kale oo baa degan helsinki baa ka badan laakiin dad aad u fara badan baa degan waa jaaliyad macnaha community aad u ballaaran waa tahay maydkii weli lama aasin ma la garanayaa xilliga la aasaya haddii ilahay idmo
wallahi ilaa weli hadda la garan maayo dhakhaatiirtii baa laga sugayaa macnaha shahaadada mataqaana dhimashada shahaadada dhimashada qofka mar la siiyo ayay macnaha mujtamaca soomaaliyeed iyo masaajidaba diyaar u noqonaya in la aaso qoyskaasi waa tahay waxaa igu maqaalo ah qojow in magaaladaas ay calankii ay caanka ku ahayd iyo calankii dalka finlandba hoos loo dhigay markaa taasi waa arrin ayay muujinaysaa saamaysay guud ahaanba dalka finland iyo magaalada fanda wallahi magaalada fanta iyo macnaha madaxdeeda macnaha waxay aad iyo aad umad garanaysaa reerkana macnaha sboorti fiican baa la siiyey oo waxbarashadii wasaaradda waxbarashadii booliskii dadkii dhan baa isugu tegay magaaladana qayb bay ka noqoto ninka bromesterka magaalada heesta ayaa calankiina hoos loo dhigay arrin aad mucjiso u ah bay noqotay in afar caruur iyo hooyadood hal mar ay ku baxaan
waa tahay allaha u naxariisto samariya iimaanna dhammaantiin idinka siiyo aadna waad u mahadsan tahay amiin adigaa mudan cabdiqaadir